إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka ayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ku dhowaad boqol xubnood oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar saacado badan qaatay oo ay xarakada shabaabul mujaahidiin ku qaaday xarunta maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday saldhig askarta maamulka jubbaland ay ku leeyihiin deegaan dhacaduleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa dil magaalada balcad ugu geystay wiil yar oo waday aabihiisa oo xanuunsanaa gaarita u ah ayaa ciidamada kenya lagu gubay weerar ay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen fariisin ay ciidamada kenya ku leeyihiin gobolka mandheera golaha dhaqanka islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa ka hadlay weeraradii xarunta gobolka banaadir iyo galcad iyo dhibaatada dowladda federaalku ka geysatay gobolka ku dhowaad toban askari oo ka tirsan ciidamada maamulka galmudug ayaa ku dhaawacmay gaari kula rugmaday meel u dhow magaalo xeebeedka hobyo xildhibaan ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa eed u jeediyey mas-uuliyiinta ugu sarraysa maamulkaas isagoona sheegay inuu hakad ku yimid dagaaladii shareecala dirarka ahaa ee uu maraykanku horboodayey
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiioo faahfaahsan ku dhowaad boqol xubnood oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar saacado badan qaatay oo ay xarakada shabaabul mujaahidiin ku qaaday xarunta maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka wararkii ugu dambeeyey ee weerarkaas iyo wixii laga dhahay waxaa halkan kasoo jeedinaya cabdifataax maxamed qaasim cabdisamed mid ka mid ah ayaamihii madoobaha ee soo maray dowladda federaalku waxay ahayd axaddii shalay kadib markii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dagaalyahano ka tirsan ay weerar ku qaadeen xarunta maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka weerarka ayaa lagu bilaabay qarax weyn ah oo gallaaftay nolosha dad u badan ilaalada xarunta dhabbahana u sii xeeray ciidamo inqimaasiyiin ah oo gudaha u galay dhismaha inkasta oo tirakoobkii u dambeeyey uu dhiman yahay haddana war-saxaafadeed ee kasoo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa lagu xaqiijiyey dhimashada ee soddon iyo afar xubnood oo isugu jira mas-uuliyiin saraakiil shaqaale iyo askar kamida kuwa dowladda federaalka sidoo kale waxaa weerarkan ee ku dhaawacmay in ka badan lixdan oo ka kooban dhinacyada lagu weeraray xarunta iyo ciidamadii ee gurmadka usoo sameynayay in badan oo ka mid ah dadka dhaawacmay waxa ay kasoo boodeen dabaqyada iyaga oo qaarkood isku dayayay inay kusoo degaan xarko yaryar oo meesha lagu xiray oo aanay u tababarnayn sida loogu dego madaxda dowladda federaalku kama aysan hadlin ilaa iyo hadda weerarkan khasaaraha badan dhaliyey hase ahaate ee waxay qaar ka mid ah saraakiishoodu oo xalay sheegeen in uu soo dhammaaday howlgalka iyo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku galeen gudaha xarunta maamulka gobolka banaadir war-saxaafadeedka kasoo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee waxaa lagu ballan qaaday in howlgallada mujaahidiintu ay isdabajoog noqon doonaan waxa kale oo lagu bogaadiyey looguna duceeyey raggii fuliyey howlgalka waxaana lagu yiri allah ayaan u mahad celinaynaa waxaan bogaadinaynaa haliyeyada dhiigooda u huray ee koryeelidda kelimada allah waxaanu leenahay alleh aqbalo camalkiina jihaadkiina ha barakeeyo cadowga allah waxaanu leenahay ha ku riyoonina inaad gabaad aamin ah ka heshaan goobaha aad ku dhuumaalaysanaysaan iyo dhagxaanta aad isku wareejiseen howlgallada mujaahidiintu waxay ahaan doonaan kuwo isdabajoog ah biidniillaah xarunta ee maamulka gobolka banaadir cabdisamadow waxaa laga soo saarayay saacadihii lasoo dhaafay meydadka sodomeeyo xubnood oo ka tirsan ee dowladda federaalka ah oo qolol kala duwan lagu dhex toogtay qaarkood ayaa xataa waxaa la sheegay in laga soo saaray musqulo ay ku dhuunteen si aanan loo arkin balse casarliiqii ciidamada mujaahidiintu ay ugu galeen halkaasi kuna toogteen saraakiisha howlgalka meyd soo saarista qaabilsan waxaa wejiyadooda ee laga dheehanayaa murugo aada u fara badan xarunta waxaa ka muuqanaya qeybo badan oo ka mid a burbur xoogan oo soo gaaray ha ahaado ee rasaastii ciidamada ee dowladda federaalku ay soo ridayeen amaba ha ahaadeen ee weerarada mujaahidiinta ee si gaara xafiiska gudoomiyaha gobolka banaadir ee ninka lagu magacaabo yuusuf jimcaale ee xataa saxaafadda ayaa loo diiday saacado ka hor in ay galaan oo xafiiskaasi ay soo sawirtaan sababtoo ah ee waa warka ugu muhiimsan waxaa intaasi dheer in amar lagu siiyey ee xubnaha maamulka gobolka banaadir inaysan kasoo ag dhowaan goobta ilaa inta baaritaan lagu sameynayo markaasoo ay haddana usii bilaaban doonto in ay dayactir ku sameeyaan burburka xarunta muraayadaha daatay iyo derbiyada ee dumay qaarkood khasaaraha nafeed waxaa sii dheer khasaarahantiyeed gaadiid ayaa dowladda federaalk ah uga burburay weerarka waxaa sidoo kale lagu burburiyey qalabkii xafiisyada oo kombyuutaradu ay ka mid yihiin waxaa intaasi sii weheliya oo xusid mudan in xubnaha ugu sarreeya maamulka lagu eedeynayo inay shaqaalahooda shalay ka carareen markii qaraxii ugu horreeyey uu dhacay iyaga oo ka raacay gaadiidka aanay xabaddu karin ee bullet broofka loo yaqaano gaar ahaan laba nin ayaa la eedeynayay oo markaasi bannaanka taagnaa markiiba gaariga ayay ku boodeen oo shaqaalahoodii oo u gacan haadinaya ayay ka carareen intay albaabada kasoo xirteen weerarkan ayaa xarunta gobolka banaadir ee dowladda federaalk waxa uu soo xasuusinayaa bishii julaay ee sanadkii laba kun iyo sagaal iyo tobankii kolkaas oo la weeraray isla xarunta laguna dilay gudoomiyihii gobolka banaadir cabdiraxmaan yariisow agaasimayaal gudoomiyaal degmo iyo xubno kale waxa uu weerarkan ku soo aaday iyadoo dowladda federaalku ay la tiiraayeysan tahay weerarkii khasaaraha ba-an loogu geystay degmada galcad ee gobolka galgaduud oo maanta xor ah islamarkaana ay ka talinayaan mujaahidiinta gaar ahaan wilaayada galgaduud dadkuna ay kusoo laabanayaan waxaa kale uu kusoo hagaagay xilli uu xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalk isbartiimada koonis ka sheegay in magaalada muqdisho ammaankeeda uu aada u adkeeyey waxay ahayd laba toddobaad ka hor gaar ahaana ay ka hortegayaan qaraxyada lala beegsado xarumahooda ku yaala magaalada muqdisho saasoo ay tahayna shalay waa la galay xarunta iyadoo saacado badan howlgalka uu ka socday waxaana haatan aad la isku weydiinayaa xarunta xigta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerarayso maadaama ay wacad ku martay ee war-saxaafadeedkeedana ku sheegtay in ay isdabajoog ahaanayaan weerarada lagu beegsanayo xarumaha dowladda federaalka ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday saldhigga askarta maamulka jubbaland ay ku leeyihiin deegaan dhacaduleedka magaalada kismaayo iyadoo dhanka kale faahfaahin laga helayo gaari taaw ah oo ciidamada kenya lagu gubay weerar mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen fariisin ay ciidamada kenya ku leeyihiin deegaan ka tirsan gobolka mandheera iyo warar kale waxaa halkan kasoo jeedinaya haashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay saacadihii lasoo dhaafay howlgallo ka dhana ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ka fuliyeen gobollo kala duwan haddii aynu ka horrayno dhanka gobolka jubbada hoose ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shala dagaal culus ku qaaday fariisin ciidamo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland ay kaga sugnaayeen deegaanka singaleer ee dhacduleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose khasaare kala duwan ayaa soo gaaray ciidamadii weerarka lagu qaaday ugu yaraan saddex ka mid a ciidamadii la beegsaday ayaa ku dhaawacmay dagaalka waxaana ka mid ah taliyihii haystay ciidamada aagaas ku sugan kaas oo lagu magacaabo suleymaan qortuley sidoo kale waxaa dhaawaca maxamuud ilkacase oo ahaa askari ka tirsanaa ciidamada maamulka jubbaland waxaa sidoo kale dhaawaca maxamuud mataan oo asna ahaa askari kale oo ka tirsan ciidamadii la beegsaday dhanka gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolkaas waxay shalagelinkii dambe dagaal culus ku qaadeen fariisin ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa xabashada ethoobiya ay kaga sugnaayeen degmada diinsoor ee gobolka baay halkaas waxaa ka dhacay dagaal culus oo lala beegsaday ciidamada xabashada ethoobiya faahfaahin dheeriyana weli kama aanaan helin khasaaraha rasmiga ah ee soo gaaray isla baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaal ay ku qaadeen hameen hore deegaanka goof gaduud oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed waxaa ku dhaawacmay hal askari oo ka mid ahaa ciidamadii halkaa ku sugnaa dhanka gobolka mudug gaari kula rogmaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ayaa waxaa ka soo gaaray khasaare xoogan gaari cabdibilo ah oo xawaaro sare ku socdaalayay ayaa shala gelinkii dambe ku rogmaday inta u dhexaysa hobyo iyo deegaanka ceelbuur oo ka wada tirsan gobolka mudug waxaana halkaa dhaawac ka soo gaaray ugu yaraan toddoba askari oo ka mid ahaa ciidamadii gaarigu la qalimay ciidamada dowladda federaalk ah ayaa goobaha ay ku sugan yihiin waxay ku marayaan xawaaro sareed iyagoo cabsi ka qaba qaraxyo iyo weeraro uga yimaada xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasina waxay marar badan keentaa inay gawaaridu la rogmadaan islamarkaana ay la kulmaan dhimashada iyo dhaawaci ay ka cararayeen dhanka dhulka muslimiinta ah ee ay gumaysata kenya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ka fuliyeen weerar lala beegsaday ciidamada kenya gaari taw ah oo ay lahaayeen ciidamada kenya ayaa waxaa gubay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kenyaatiga weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa deegaanka ceel raamo oo hoostaga degmada ceel qaalow ee gobolka mandheera waa mahadsan tahay walaalka askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa magaalada balcad dil ugu geystay wiil dhallinyaro ah kaasi oo waday aabbihiisa oo xanuunsanaa maxamed ciise ayaa warkaa soo jeedinaya ciidamada dowladda federaalk ayaa dil bareer ah u geystay nin darawal ahaa askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa toogtay cabdifataax maajar oo ahaa wiil dhallinyaro ah oo ka mid ahaa dadka ku nool degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa la sheegay inuu ka dhacay dilkan halka loo yaqaano hiilweyne oo u dhexaysa balcad iyo muqdisho waxaana la yaab leh inay askarta dowladda federaalk ay bilaabeen inay dadku u adeegsadaan qoryaha waaweyn ee goobaha dagaalka loogu talagalay wiilkan ayaa lagu dhuftay qoriga dhishiikaha ah isagoo gaari nooha ah ku waday aabihiisa oo daryeel caafimaad magaalada muqdisho loogu soo sameeyey bilooyinkii iyo maalmihii lasoo dhaafay ciidamada dowladda federaalk ayaa kordhiyey dilalka ay u geysanayaan dadka shacabka ah
golaha dhaqanka islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa ka hadlayay weeraradii xarunta gobolka banaadir iyo galcad iyo dhibaatada dowladda federaalku gobolka ka geysatay cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa faahfaahinaya kadib weerar xarakada shabaab ulmujaahidiin ay ku qaaday xarunta maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka ah ee magaalada muqdisho halka oo ay xubno maamulka ka tirsan ku dishay kuwana ku dhaawacday ayaa waxaa arrintaa ka hadlay indhargaradka gobolka shabeellaha dhexe iyagoo u warramayay idaacadda islaamiga alfurqaan ayay waxay bogaadiyeen weerarka lagu beegsaday xarunta maamulka gobolka banaadir iyagoo sheegay in dowladda federaalka dadka muslimiinta ah ay dhibaato ku hayso sida aawadeedna arrinka ay ku faraxsan yihiin waxaa ka mid ah indhargaradka nabadoon mukhtaar dhuubow waxaan u aragnaa farxad aada u weyn waaye maanta gelitaanka la galay ay mujaahidiintu ay galeen xaruntii lakumadadraada gobolka banaadir oo weerar inqimaasiya lagu galay waa arrin aada loo soo dhoweeyey farxadeedana wadata iyadoo weliba ay qalbigeena ka qoyan tahay tii shala ka dhacday galcad ayaa haddana maanta farxad kale noo sii labalaabtay oo qalbigeena ay ku soo dhacday aad iyo aad ayaan usoo dhaweehaynaa haddaan nahay nuqbada wilaayadda shabeellaha dhexe waana arrin farxadeeda leh sidoo kale waxaa asiguna arrintaa ka hadlay nabadoon macalin maxamed macalin xasan oo ah hafayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee gobolka shabeellaha dhexe bismiillah alxamdulilah ilaah baa mahadle awalan wa aakhiran bacdallaahi waxaan u mahadcelihaa walaalaha mujaahidiinta ah ee shaqadaas fulihaya sidaan u aragna haddii waxaan jawaab ka bixiyo waxaan u aragnaa farxad iyo rayrayn iyo iyadoy mudan tahay booskaas booskii ay mataqaanaa dhiigga shuhadada lagu fura lahay dadka muslimiinta oo mucadacafada oo meesha lagu dhibaateeyana laga baabi'i lahay si cadowgaas loo reebo aad iyo aadna ugu faraxsannahay waana soo dhaweyhina gudoomiyaha odayaasha dhaqanka islaamiga ee shabeellaha dhexe sheekh cali biyow gaafow ayaan asigana weydiinay aragtidiisa la xiriirta weerarka lagu qaaday xarunta maamulka gobolka banaadir sida ayagu ay u malaynayeen inay noqonayso sida ay maanta tahay waa waxaan ayaan filayn annaguna waa ku faraxsannahay waxaan la leenahay allah u labalaabo hawsha ku socota insha allah waxay filayeen inay argixirteen oo xisniye ay samaysteen dhufaysyo oon cidu soo geli karta aysan jirin ay ciidan ay leeyihiin magacoodi muxuu ahaa nabad sugid ay leeyihiin meel walba ay ku xireen koofiyacas wax walba ay samaysteen militari lama kala gaaray wax walbay magac ku sheegaanba ay dhigeen irid walba ay dheheen lama soo geli karo odagi dhahayay abeesaad faraqa ku sideen in maanta loogu galo meelihii ugu muhiimsanay waxaan isleeyahay howlaha uu wado iyo howlaha alla wado wax kala fog inay yihiin asiguise waa moogyahay marka arrinkaas isaga ah oo maanta meeshaas ka dhacday waa ku faraxsannahay ilaahayna ha u labalaabo indhargaradkan sidoo kale waxa ay bogaadiyeen weerarkii dhowaan ka dhacay degmada galcad ee gobolka galgaduud halkaa oo xarakada shabaab almujaahidiin ay ku dishay boqol konton iyo sagaal isugu jiray askar iyo saraakiil ka tirsan ciidamada maraykanka uu tababartay ee la yidhaahdo danab iyo kuwa la yidhahdo gorgor ee turkigu uu tababartay laakiin labaduba ku suntanaa inay ka tirsan yihiin dowladda federaalka ah halkaasoo sidoo kale lagu furtay afartan iyo shan gaari iyo hubkii iyo saadkii ciidan oo saarnaa midda oo hadda dhacday oo ka dhacday wilaayada galguduud khaasatan degmada galcad ilaahay baa kusoo afjaray arrinkaasuna wuxuu ku yimiday allahu jala wacaala oon ba- baryo badan oo muslimiintu baryeen iyo dhibaataday diinta ku haayeen iyo waxay kusoo duuleenoo kala- kitaab- eh, kalaamu rabbilcaalamiin ay kusoo duuleen intaas iyo ducooyinka iyo istikfaarta haddii la badiyey allah subxaana wa tacaala wuxuu sahlay in iyaga dhama maabka dham laga waayo laga tirtiro taasuna waxay keentay guulo fara badan macnawiyaadkoo dhismay iyagoo kala faniinaya oo qaarkood maal hadda maalmahan la gurbihayay hogaamiyaashan dhaqanku waxa ay sheegeen in dowladda federaalk oo dhibaatooyin xoog leh ay ka geysatay gobolka shabeellaha dhexe kadib markii ay kusoo duushay waxay sheegeen in iyadoo shareecada islaamka laysku maamulayo ay soo weerareen ciidamada dowladda federaalk oo diyaaradaha dagaalka ee maraykanka kor ka caawinayaan islamarkaasina ku dhaqankii shareecada islaamka la burburiyey waxay sheegeen in ciidamada dowladda federaalk ay yihiin burca diirata ah islamarkaasina wixii ishoodu ay qabato aan dib loo arkaynin guryaha siday u gelayaan waxay ka qaadayaan joodaryaashay qaadayaan daahmadaka guryaha ka furahayaan caruurta siday u dilayaan dad aragta waayaaba cid ay dhaafayaan ma laha waxaa ugu daran wixii diinnimo loo yaqiinay ama ummad u diin ku eeg ay muse ay dadnimo ku lahayd waa diintee intaba sariibay ka siiyeen xijaabkiyaa ka mida waxay soo dejiyeen aweyska iyo balaayadi la sheegi jiray waxay soo dejiyeen wax allaalu diintu aysan ogolayn wixii al-shabaab idinka celishaan maanta idin fasaxaynaa waxay keeneen maandooriyihii oo dhinac walba leh amba jaad leh ama xashiish leh amba wax walba leh waxay keeneen wax walba oo la fiirsanayo cid walba ay isla hugundhuuraan naagiyo nimankii dharkii oo layska dhigay oo wadanuuda la yahay isagoo khudbayaan alkuutar uu khudbayaan fiirsanaya ninka xunka ahayoo oo taliyaha ciidanka ahaa iyagoo qaawan uu dhex taagan yahay iyaguna qaawan yihiin haweenkii madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayay ugu baaqeen in uu toobo keeno haddii aan toobo u qornayna waxay allah ka baryeen in uu ummadda muslimiinta ah ka qabto
warkan dhegaystayaal saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan xildhibaan ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa eed u jeediyey mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulkaas isagoona sheegay inuu hakad ku yimid dagaaladii shareecala dirarka ahaa ee uu maraykanku horboodayey mahad ayaa warkaas soo jeedinaya maamulka hirshabeelle ee ka mid ah maamulada uu shayuhu dalka ka dhisay ayaa waxaa dhexdiisa hareeyey khilaaf muddo dheer soo jiitamayey xildhibaan ka tirsan maamulkaas oo lagu magacaabo aadan cabdulle cawaale ayaa ka warramay khilaafaad xilligan ka dhex jira maamulka hirshabeelle isagoo cali guudlaawe ku eedeeyey inuu isku dirayo qabiilada ku nool dhulka uu ka taliyo maamulka loogu yeero hirshabeelle
xaalad siyaasadeed ee ka dhex jirta maamulka hirshabeelle taasoo saddex qodoboo ugu daran aan rabo halkan inaan ka caddeeyo koonsalka la wareejinayo maamul waxaa la samaystaa iyadoo miirka la qabo oo magaalooyinku isku mid yihiin oo maamulku wada tegi karo hirshabeelle inta badanna shabaabaa haystay hadda intii badneed qaybaa weli shabaab haystaa maamulada lagu dhawaaqayo iyo isbeddelka maalin walbaba socda wax sharciya waxaan sharci ahaynba oo u badan gobolka hiiraan waxaannu leennahay waa dibindaabyo siyaasadeed xildhibaanka ayaa isagoo sii hadlaya wuxuu kaloo sheegay in cali guudlaawe uu ku dhawaaqay waxa ugu yeeray dib u heshiisiin isaguna wuxuu sheegay inuu u arko dib u dagaalis waxba- waxyaalo badanoon hadda anugu aanaan halkan ka sheegayn oo ninkii dhegaqabo ama indhaqabaa oo u jeedo ayaa socda dibu heshiisiin ayaa la yidhi dibindaabyo waaye dibu dagaalisaan ka aragnaa dadka gogasha wada iyo dadka ku danaysan ah annagu waxaan u aragnay dibu heshiisiintaas dibu dagaalis siyaalisooleydiina waa nugu bilowdeen Alaa la gubay deegaanaa la guba dadaa magaalooyin badanaa la baaba'shay howlahaasoo dhan waxay daba joogaan heshiisiinta la sheegayo uma aragna dibu heshiisiin annala ka joojiyo maamulka hirshabeelle iyo dowladda federaalka ayaa bilaabay inay is eedeeyaan kadib markii ay kusoo fashilmeen dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana hadda dhexdooda ka taagan khilaaf adag wuxuu sidoo kale khilaafkan ku soo aadayaa iyadoo qabaa'ilo badan oo ka tirsan beesha xawaadle ay heshiis la galeen mujaahidiinta al-shabaab jasaaka allaahu walaalka kaasi wuxuu aa mahad cubeyd warkii subaxnimo dhegaystayaal saaka idinkaga imaaniyey idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa